Star FM News.
kulan waxaan dhegeystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah dowladda oo dhallinyarada ugu baaqday inaynan ka niyad jabin shaqooyinka dibadda senatarka marsabed oo walaac ka muujiyey lacagaha ka maqan qandaraasleyda dhanka soomaaliya dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan gudoomiyaha gobolka banaadir oo haweenka muqdisho jooga ka mamnuucay mowtooyinka qaar iyo wararkii ugu dambeeyey dhankaasi caalamka intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorka roon waa subaxnimo arbacaha taariikhdu ay ku beegan tahay toddobaiyo labaatanka bisha kow iyo tobnaadi nofembar ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka dhegeysta ay sugan tahay shan iyo labaatanka bisha shanaad ee jamaadulawal ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lix ee hijiriga kusoo dhowaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warka subaxnimo dhegeystayaal idinla socodsiinaya ee soo dhowaada wasiirka wasaaradda shaqaalaha iyo badbaadinta bulshada ee dalka doctor alfred mutua ayaa sheegay in dowladda dhexe ay ka go-an tahay sidii dhallinyarada shaqala-aanta ay fursad uga heli lahaayeen qurbaha waxa uu qiriyay in da-yar badan ay ka niyad jabeen ama ay niyad jabeen maadaama horey loogu khiyaanay shaqaalaysiin dibadeed xilli uu ku sugnaa macadka qaran ee farsamada ee ismaamulka baringo ayuu doctor mutua xaqiijiyey in geedi socodka dhallinyarada loogu raadinayo shaqooyinka u noqonaya mid ku salaysan ama uu noqonaya mid ku salaysan cadaalad iyo daahfurnaan waxa uu dignin adag u diray wakaaladaha shaqaalaysiinta oo uu sheegay in haddii ay isku dayaan inay khiyaano sameeyaan in laga qaadi doono tallaabo sharciyeed Wengine wanaogopa, wanaona ya kwamba kwa muda mrefu watu wamedanganywa sana, wamelipa mamilioni ya pesa ikapotea. Ndio sababu serikali imeamua sasa sisi ndio tutasimamia, na tuko hapa, na serikali ni serikali. Ukicheza na ma, kazi ya pesa ya wananchi, kukono wananchi, mimi Alfred Nganga Mutua na DC yetu akutoa hako nyumbani kwako, tukuweke huko ndani kwa kule Maragwe. Wache kucheza na pesa ya wananchi, so you can trust this process. Ndio unaona mimi waziri nimekuja hapa mimi mwenyewe
senatarka ismaamulka marsabed maxamed jute ayaa sheegay in arrin walaaceeda leh ay tahay in qandaraasleyda dowla deegaankaasi aynan weli la siinin ama aan weli la siinin lacaga uga baxay adeegii ay fidiyeen waxa uu guddiga aqalka sare u qaabilsan maaliyadda ka dalbaday inuu baaritaano sameeyo oo uu soo xaqiijiyo sababaha golaha hoose ee ismaamulka marsabed oo uga gaabiyey bixinta deymahan juute ayaa guddiga uu hogaamiyey dhiggiisa mandheera cali ibraahim rooba ka codsaday in marka uu qiimeynta soo gebagabeeyo uu sanadka usoo bandhigo warbixin si qandaraasleyda loo siiyo lacagaha uga maqan maamulkaasi madaxa waaxda adeega dadweynaha ee dalka felix kosgey ayaa iska fogeeyey heshiis dhanka basaasnimada oo lala xiriiriyey tani ayaa timid kadib markii lasoo tebiyey inuu jiro is-afgarad lagu soo iibsanayo ama is-afgarad lagu soo iibsanayo adeeg casri ah oo howshan loo isticmaali karo kosgey ayaa warkaasi ku tilmaamay mid been abuur ah oo la doonayay in sumcaddiisa lagu dhaawaco sidoo kale waxa uu sheegay inuunan aqoon u lahayn mrs mary wajuke iyo shirkadda jibe oo qoraalkaasi lagu xusay waxa uu dalbaday in ciddii warbixintaasi qortay ay raaligelin deg deg ah bixiso haddii kalena uu qaadayo tallaabo sharciyeed
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
markaan haddii aan eega wararkii ugu dambeeyey dhankaasi dalka soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya yuusuf xuseen jimcaale ayaa sheegay in haatan wixii ka dambeeya laga mamnuucay magaalada caasimadda ee muqdisho in haweenka ay gadaal ka raacaan mootooyinka labalugaaleyda ah oo ay soomaalida qaar u taqaano faykon ama dhugdhugley ama boodhaboodha duqa muqdisho ayaa maanta meel oo shalay meel fagaaraha dadweyne badan laysugu keenu ugu dhawaaqay go-aanka haweenka looga mamnuucay in mootooyinka ay gadaal ka fuulaan waa mootada laba lugaaleyde gudoomiyaha oo ka qaybgalay isku soo bax shalay lagu taageeray xeerarkii doorashooyinka ayaa sidoo kale sheegay inay la dagaalamayaan dad uu tilmaamay in ay wadaan howlo aan sax ahayn oo muqdisho aan looga baahnayn gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa sidoo kale u digay telefishinada qaarkood isagoo ku eedeeyey inay maleegayaan fasahaadka muqdisho laga bilaabo siduu hadalkiisa u dhigay ma ahan markii ugu horreysay ee gobolka banaadir uu soo saaro amaro lagu mamnuucayo waxyaabaha ay isticmaalaan dadka muqdisho hore ayuu maamulka gobolka u mamnuucay isticmaalka shiishadda iyo taambuuga habeeno ka hor bartamaha degmada hodan ayaa lagu qabtay barnaamij faneed aada loogu soo camiro oo loogu magacdiray hodan iyo heelo waxaana arrintaasi mamnuucay guddoomiye madaalo uga digay degmooyinka kale golaha wasiirada ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa xalay mar kale yeeshay kulan aan caadi ahayn ayagoo ansixiyey guddiga doorashooyinka iyo sohdimaha kaasoo ka kooban siddeed iyo toban xubnood wasaaradda arrimaha gudaha ayaa soo gudbisay guddigan waxaana loo gudbinayaa baarlamaanka si loo ansixiyo guddigan ayaa mas-uul ka ah maamulidda doorashooyinka heerarka kala duwan ee dalka soomaaliya iyo inay hirgeliyaan doorashooyin qof iyo cod ah oo hufan golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ayaa yeeshay kulankaasi shirka uu guddoomiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa wuxuu ka sheegay in xukuumadda dan qaran ay ka go-an tahay in shacabka loo soo celiyo xaq ay u leeyihiin inay doortaan cidda hogaaminaysa xubnaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinkii qaranka iyo soodimaha ayaa waxay kale yihiin cabdikariim axmed xasan saadiq abshir garaad maxamed cabdiraxmaan aadan yuusuf cabdiqaadir maxamed baafo cumar abuukar cumar farxiyo maxamed yuusuf doctor cumar jaamac maxamed faarax cabdi xasan sahra diiriye muuse cabdulaahi salaad yarow maxamed aamiin xasan cabdulaahi cabdi cadow maxamed cabdishakuur abiib xayir khaalid ibraahim ismaaciil aamina sheekh cusmaan maxamed naasir maxamed shire cabdiraxmaan cabdulaahi shaafici maxamed cumar ismaaciil guddoomiyaha degmada badhaadhe maxamed ibraahim fanax ayaa ka warbixiyey xaaladda guud ee degmada badhaadhe iyo baahayaha keentay in ciidamada xooga dalka soomaaliyeed halkaasi la geeyo maruu arrimahani ka hadlayay ayuu yidhi
maamulka jubbaland waa degmada ugu weyn degmooyinka jubbada hoose waa degmo leh bad iyo beer iyo bari iyo muxuu ahaa leh iyo barba waa degmo caqabadaheedu aada ay u fara badan yihiin oo ah meel aada ninety onkii wixii ku joogay ilaa hadda dadkeedu ay kala xirxiran yihiin dhibaato badanna ay soo gaadhay u nugul in ay ku dhuuntaan cid kasta oo dhib wadda runtii muddooyinka hadda ugu dambeeyey degmada badhaadhe waxaa ka jiray xaalado inkaaran oo ah in ay kala xirxiran tahay oo tuulo tuulo u gudbi karta aan jirin waa meel u sahlan in ay argagixisadu si fudud ku soo galaan runtiina ay haddaba joogaan oy uga tallaabaan dowladaha dariska ah muxuu ahaye ayna ka helaan baad iyo biyo labaduba ayaga oo u baahanin inay sahay helaan bay ku noolaan karaan intay doonaan wadcigaas bay ku nooshahay saa daraaddeed waxaa adkaatay marka dadka ku dhaqnaa inay helaan noloshii bani-aadamka u baahnaa taaba marka waxaa weyaan waa xaaladaha degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose waxaan rabaa inaan ka hadlo caqabadaha ku xeeran caqabadaha ku xeeran waxaa weeye nimanka ayaga oo argagixisadaa ayaa dhowr iyo toban sano ilaa lix iyo toban sano toddobiyo toban sano ayay ku dhuumaalaysanayeen oy macnaha muxuu ahaay ku dhibaateynayeen ummadda soomaaliyeed welina ma helin cid ka caawisa in ay nimankaa ka dulqaado muxuu ahaayey oo muxuu aha nimankaa ka xoreysa weli mayna helin degmada badhaadhe marka dadkeedu saasay macnaha wadciga ay ku sugan yihiin saas waaye waxaan rabaa marka inaan ka hadlo u mahad celiyo dowladda kenya oo sanadihii weligeedba iyadoona garab taagnayd oo wax badan intaa macnaha wax weyn ka qabatay degmada badhaadhe xagga intii macnaha ay awoodi kartay khaasatan labadii sane ee u dambeysay waxay macnaha naga caawiyeen muxuu ahaa wax badan oo ah xagga amniga iyo xagga horumarka bulshada ah
markan haddii aan eega wararkii ugu dambeeyey dhankaasi caalamka waxaa dalka lubnaan ka dhaqan galay heshiis xabad joojin ah oo u dhexeeya israa'iil iyo kooxda xisbullah isafgaradkan ayaa la filayaa inuu soo afjiro duqeymaha ee israa'iil ka geysanaysa magaalooyinka kala duwan ee waddankaasi madaxweynaha dalka maraykanka ee xafiiska banaynaya jo biden ayaa sheegay in heshiiskan uu dhigaya in ciidamada milatariga ee israa'iil ay gudaha lubnaan uga baxaan muddo lixdan cisho gudaheed tani ayaa imaanaysa iyadoo gudaha lubnaan lagu dilay ugu yaraan saddex kun sideed boqol labaatan iyo saddex qof halka la dhaawacay shan iyo toban kun sideed boqol konton iyo sagaal kale qodobkaasi la xidhiira xabajoojinta ee ka dhaqan gashay lubnaan ayaa ugu dambeeyey warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadda star f m anigoo maxamed axmed khaliif ayaa idiin warramayey cidduu warkayga seega waxay dabga daalacan karaan barta internetka aynu ku leenahay ciwaankeedunu yahay w w w star f m co k e halkaasoo qaab qoraala uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyey